gudoomiyaha degmada diisoor mudane axmed aadan cabdi ayaa furay kulan dadweyne oo ku saabsan sharciga maamulka dhulka magaalooyinka kaasoo wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta u qabatay bulshada iyo maamulka degmada bulshada kasoo qeybgashay kulanka ayaa waxaa loo qeybiyey nuqlada buugga sharciga dhulka magaalooyinka kaasoo wasaaradda howlaha guud ugu gol leedahay wacyiga arrimaha maamulka dhulka in kor loo qaado axmed aadan cabdi guddoomiyaha degmada diisoor ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka kulankan wuxuu ku saabsan yahay sharciga maamulka dhulka magaalooyinka koonfur galbeed ujeedka xeebka waa in lagu maamulaa dhulka magaalooyinka iyo degmooyinka ee dowladda goboleedka koonfur galbeed waxaan rabnaa buugaagtan idiin siiyey sharxaadeeda maanta waxaa marti inoo ah kerow maxamed cabdi iyo jacfar shariif cumar anigoo aan kaga faa'iidaysanayn maanta inay xeerarkaasi dhulka ay noo sharaxaan sharciyada dhulka waa mudnaanta koowaad ee degmada dinsoor ay u leedahay kulli waad dareemi kartaa waxaan rabaa si waafiya in aad ugu faa'iidaysataan waana sharci gelinaynaa insha allah hadduu ilaa yidhaahdo kulankan oo bulshada loogu wacyigelinayay xeerarka maamulka dhulka magaalooyinka iyo habka maamulka dhulka ayaa wasaaradda ay ugu tala gashay bulshada diisoor inay ku fahamsiiso